habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeenaanu caawa idiinaynu kuwooda ugu waaweyn taliska booliiska qaybta guud oo soo bandhigay hub iyo waa hub gaadiid iyo shabkad rag loo soo qabtay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaaba wasiirka gaadiidka iyo duulistaawada xukuumadda federaalka soomaaliya oo lagu eedeeyey in ay burburinayso jiritaanka iyo madax banaanida hay-adda duulista rayidka ee soomaaliyeed madaxweynaha somalilan muuse biixiye oo qaabilay wafdi ka socda dowladda maraykanka oo gaaray magaalada hargeysa kalana hadlay xaaladda magaalada laascaanooda diyaarado hor leh oo sida dadkii ku soo dhaawacmay dagaalada magaalada laascaanood oo mar kale maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo maalinkii tobanaad shixno daawo ah u dirtay magaalada laascaanood ee gobolka sool dibaddana waxaa ugu dooroon diyaarad dagaal oo ku burburtay gudaha waddankaasi raashiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeenimo wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegaystayaal waa khamiis jimca ayaa soo gelayso taariikhdana waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha februari sanadka laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka iyaga habeen kuwooda ugu waaweyn markaana kusoo dhowaada warkii oo dhan haddii aan ku bilowno taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa soo bandhigay hub gaadiid iyo weliba shabkada ragga kuwaasi oo lagu soo qabtay gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho habeenka ciidanka booliiska soomaaliya ayaa maanta warbaahinta usoo bandhigay shabkadan la sheegay in ay ku howlanaayeen sida uu sheegay afhayeenka ciidanka booliiska fal amniga lidiga ku ah kuwaasi oo lagu soo bandhigay maanta degmada hodan ee gobolka banaadir afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey raggan waxyaabaha lagu soo qabtay isagoo sadiiq dowdishana uu sheegay in lasoo taagi doono cadaaladda raggan uu sheegay in lagu soo qabtay howlgal oo ay iska kaashadeen shacabka ah iyo weliba ciidamada amniga islamarkaasina surogeliyey raggan hubka haystay islamarkaana ay soo qabteen ciidamada booliiska soomaaliya siduu hadalku dhigay
maanta waxaan joognaa saldhigga booliiska degmada hodan halkaas oo sida aad arkaysaan lagu soo bandhigay howlgal ciidanka booliiska soomaaliyeed ee taliska qaybta guud ee ciidanka booliiska soomaaliyed gobolka banaadir laga sameeyey degmada hodan gaar ahaan waaxda taleexa cayno shamsi howlgalkaas oo ku yimid iskaashi ciidanka booliiska soomaaliyeed aan la leenahay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir gaar ahaan shacabka degmada hodan ayaa noo saamaxay in howlgalkaas ciidanka booliisku ay gacanta ku soo dhigaan agab iyo shabakad khawaarij argagixiso ah qaqabkoodaha ka shaqaynaysay kuwaas oo sidaad arkaysaan ama hortiina lagu soo bandhigay la rabay in lagu dhibaateeyo shacab soomaaliyeed oon waxba galabsan sidii horeba u dhici jirtay howlgalkan oo iskaashiga ciidanka booliiska iyo hay-adaha ammaanku ay sameeyeen iyo shacabka soomaaliyeed ayaa gacanta lagu soo bandhigay ayaa gacanta lagu soo dhigay qaybo kala duwan oo agab ah kuwaas oo isugu jira sidaad indhihiinaba ku aragteen soolarka loo isticmaalo in la isticmaalo oo meelaha korontadu ka fogtahay gaar ahaan meelaha baadiyaha loo isticmaalo soolarkaas ayaa ku jira waxyaabaha hadda aad aragteen oo hortiina lasoo bandhigay asan evidence ama caddaymaha la rabo marag muujinta wax howlgalka lagu soo bandhiga ka mid ah sidoo kaleeto waxaa ka mid ah moobeella yaal niiclayaal ah oo ayagaba aad aragteen moobeelladaas oo xajmigooda aad u fara badan yahay islamataana islamarkaana wata dhagaha loo isticmaalo moobeelladaas niclaha ah oo weliba haddii aan u fiirino dhanka dhibaatada shacabka soomaaliyeed waxa ku haya ay yihiin qaraxyada moobeelladu waa waxa loo isticmaalo miinooyinka nuuca loo isticmaalo remuutka ama soo boodada ah ama nuuca lagu xiro oo iswacda marka moobeelkan boqolka xaba ah wuxuu aad xajmi weyn u leeyahay waxyaabaha qaraxyada shacabka soomaliyeed lagu dhibi jiray isagana sidaasoo kaleet gacanta lagu soo dhigay waxyaabaha meeshaan a ku aragteenoo lasoo bandhiga waxaa ka mid a rasaasta sidaa u jeedaan ilaa labayo labaatan qorqore oo rasaas ak ah iyo rasaas kaleeto furfur ah oo iyadana indhihiin aad ku arki kartaan waxaa kaleeto goobta lagu soo bandhigay rasaasta qoriga r b g-ga ama sabanka la yidhaahdo oo isagana iyo qarxisadiisa oo dhan ilaa toddoba xaba oo toddoba mirood oo mid ka mida ay tahay duleeliso iyo qarxisadii loo isticmaalayay qorigaas r b g da sabanka aad ood ogtihiin dhibaatada ummadda soomaaliyeed ku hayo an waxba galabsanin waxaa ku jira bateriyaasha nooca loo isticmaalo mootabajaashso iyadana sidoo kaleeto loo isticmaalo qaraxyada soo boodada ah oo iyagana goobta yaalla ama exibitka meesha aa ku aragteena tooshash ayaa ku jiray oo khawaarijtu ay ugu tala gashay inay u isticmaasho si ay ugu dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed oon waxba ka galabsan eedaysanayaasha halkaa lagu soo bandhigay oo alaabta lala soo qabtay ayaa isugu jira ilaa sideed eedaysane oo isugu jira laba eedaysane oo xamaali ahaa oo alaabta qaadayey hal eedaysane oo ahaa gaarigii iyo gaadiidka aad soo aragteen caasiga lagu qaadi laha alaabtan laguna daabuli laha si loo geeyo magaalada sakow waxaa ku jiray hal wade mootada saddex lugaaleeda oo ayadana xamuulka lagu daabulo sidoo kaleeto waxaa ku jira saddex eedaysane oo iyaguna ahaa kuwii baqaarka iska lahaa ceedaysanayaashan iyo agsiibidkan meeshan lagu soo bandhigay ayaa ku yimid iskaashi ciidanka booliiska soomaaliyeed ama hayadaha kale ammaanka soomaaliyeed aan la leenahay shacabka soomaalida iyo sharafta iyo qiimaha badan waa u mahad celinaynaa cid walba oo qayb ka noqotay in agabka noocaana gacanta lagu soo dhigo lagana hortago in lagu dhibaateeyo shacab soomaaliyeed oon waxba galabsanin sidaas daraaddeed maantay shirkeenna jaraa'id intaasuu ku egyahay
afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa dhinaca kaleetana madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa magaalada hargeysa ku qaabilay wafdi ka socda dowladda mareykanka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu qasriga madaxtooyada somalilan uu ku qaabilay safir ku-xigeenka mareykanka ambasador tim trangle oo safar ku tegay magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan ugu horeyn madaxweynaha somalilan ayaa waxaa warbixin uu ka siiyey wafdigan dowladda mareykanka xaaladda guud ee somalilan gaar ahaan xaaladda magaalada laascanood waxaana kulankan lagaga hadlay dardargelinta xiriirka wadashaqeynta labada dhinac sida lagu yidhaahday bayaan ka soo baxay xukuumadda somalilan dhinaca kale dowladda mareykanka oo war ka soo saartay kulankan dhex maray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo weliba wafdigan dowladda mareykanka ku socday oo uu horkacayay safir ku-xigeenka safaaradda mareykanka ee muqdisho ee gaaray magaalada hargeysa ayaa waxa ay safaaraddu sheegtay inay kala hadashay madaxweynaha somalilan arrimo ay ugu waaweyn yihiin xaaladda magaalada laascanood islamarkaasina ay ku baaqday in mar kale la adkeeyo sidii si deg deg ah oo shuruud la-aan ah lagu joojin lahaa xabadda magaalada laascanood ka dhaceyso iyo dhibaatada ama gumaadka dadka shacabka lagu geysanaya magaalada laascanood ugu dambeyntii kulankii oo soo dhammaaday ayaa waxaa la sheegay ugu dambeyntii kulanka ayaa kusoo dhammaaday safgarad sidaa ay baahisay madaxtooyada somalilan safaaradda mareykanka ee soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku mashquulsaneed xaaladda magaalada laascanood iyadoona wafdigan uu hogaaminayay safir ku-xigeenka safaaradda mareykanka ee soomaaliya ee gaaray magaalada hargeysana ay ku soo aadayo safarku hargeysa uu ku tegay xili maalmihii ugu dambeeyey si weyn looga deerinayay xaaladda bani-aadanimo ee ka jirto magaalada laascanood kadib dagaalo qaatay sagaal iyo toban cisho uu dhex marayay ciidamada somalilan iyo dadka shacabka magaalada laascanood dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino diyaarado hor leh oo sida dadkii kusoo dhaawacmay dagaalada magaalada laascanood ayaa maanta mar kale waxaa laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho iyadoo mid kamid ah dhaawacyadaasina uu geeriyooday sida faafaahinta muurtan uu ku dhammaystirayo cabdiwaxiid cabdulaahi daahir
hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee soodma ayaa maanta waxa ay magaalada muqdisho soo gaarsiisay dhaawacyada qaar ka mid ah dadkii rayidka ahaa ee dagaalada laasacanoodda ka socda kuwax noqday tirada dhaawacyada dadka qaba ee muqdisho lasoo gaarsiiyey ayaa gaaraya toban qof oo mid ka mid ah dhaawac ahaan u geeriyooday dhaawacyadan waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho kaga hortagay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee soodma xildhibaano agaasimayaal iyo weliba mas-uuliyiin kale ee ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya gudoomiye maxamuud macalin cabdulle oo ka warbixiyey dhaawacyadan ayaa sheegay in hay-adda soodma ay awooddeeda isugu geysay sidii ay dadkan ugu gurman lahayd waxaan rabaa runtii inaan u mahad celisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudan xashikh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa ra-isul wasaare xamse cabdi barre oo runtii nala garab taagan igu ta'diidiyey shaqadaanna amray inaan runtii habeen iyo maalin ka shaqayno dadka soomaaliyeed guud ahaan meel kastay ku dhibaato yihiin khaasatan runtii degmada baascaanood oo runtii dagaallo iyo rafaad uu ka socdo annagu waa dadaalaynaa ka hay-adda maaraynta musiibo ahaan waxaanan leennahay mudane madaxweyne mudane ra-iisul wasaare shaqadii aad noo dirteen waan ku howl jirnaa aad iyo aada u mahadsantiin waxaad aragtaan horta runtii maalinti diyaaraddii tobanaad oo dhaawac iyo wadda inaan maanta halkaan keenayno waxaan ka xumahay waxa laascaanood ka socdo runtii annagu hay-adda maareynta ahaan waxaan isku daynay inay dadkaasu ay helaan wax allaale wixii tabartayna ahaa ama ha naqato dawadii ama ha naqato cunnadii wixii laga gaari karo haddana ka hari ma doonno annagu wixii tabartaynaa waa qabanaynaa laakiin waxaa moodaa inay tabartayna baahashi ka badatay oo dad dhib badan ay soo gaarayo waxaan ku soo samaynay assessmentii isbitaallada garowe iyo dadka yaallo daawo la'aana ka jirto wax allaale wixii daawo aan haynay waa geynay wax allaale wixii aan raashin heli karno iyo teendhooyin iyo waa qaadaynaa haddana waxaan rabnaa in wasaaradaha dhigayna ah sida wasaaradda caafimaadku inay kaalinteeda soo buuxiso oo haddii ay jirto dawo iyo qalab caafimaad ay la soo gaarto waxaa kalentoo meesha looga baahan yaha dhakhaatiir annagu wax allaal wixii hay-addu waa ogtihiinoo mar dhoway bilaabatay wixii dhakhaatiir ay heli karta waa geysay waxaan rabnaa marka insha allahu tacala haddii la helaada in la iskaashto ummadda soomaaliyed o dhan ay u soo gurmato dowladaha caalamka iyo hay-adaha caalamka waxaan ka rabnaa inay nagu soo biiraan oo ay reer laascaanood oo bannaanka taagan ay arrintaasi wax nagala qabtaan aad iyo aad aad u mahadsantihiin garab istaaggiinna iyo runtii xildhibaanada guddoomiye iyo xildhibaanada guud ahaan aad iyo aad u mahadsantihiin maalintii ay hawshan bilaabatay ilaa hadda inaadan naga harina oo na garab taagan tihiin oo nala wadiina waa idinkaga mahad celinaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya cabdulaahi cali xirsi timcade ayaa u mahad celiyey madaxda dalka ugu sarraysa iyo hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka
aad iyo aad baan guddoomiye kaga mahadanaynaa adiga iyo xukuumadda iyo madaxweynahaba si fiican si gobonnimo leh ayaan ayaad arrinkaa uga maartay uga jawaabteen waana idinka mahadinaynaa waxaa dadkan u badan ee saaka yimi haween baa haween bay u badan yihiin ku dhaawacmay manaafiic madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa iyo hay-addanba iyo dhammaan golayaasha dowladda waa ugu mahad celinaynaa go'aamada laga qaatay intaa in loogala soo dhawaado ayay u baahan tahay aad iyo aad baa mahadsantihiin hay-addana si gaara ayaan ugu mahadnaqanaa tan iyo markii dagaalada ay ka bilowdeen magaalada laascaanood ee gobolka sool waxa ay hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka gurmad ballaaran u fidisay dadka soomaaliyeed oo ay dhibaatooyinka ka soo gaareen dagaaladaas cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsam muqdisho
uu mahadsan yahay waryahayaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir dhinaca kale tan hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa markii tobanaad waxay shixno daawa ugu dirtay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool siduu ku waramayo maxamed cabdiraxmaan maalin
hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma iyadoo mar kale ka jawaabaysa markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee ahaa in gurmad loo fidiyo shacabka reer laascaanood ayaa markii tobanaad waxa ay maanta u dirtay shixno daawo ah oo loogu talagalay in la gaarsiiyo shacabka dhaawacyada qaba ee ku jira isbitaalada laascaanood shixnadan daawada ahi ayaa isugu jirta daawo noocyada kala duwana waxaana laga dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe halkaasi oo gawaare looga sii qaadi doono magaalada laascaanood goobta lagu dejinayay gargaarkan ayaa waxaa goobjoog ahaa xildhibaan farxiya yuusuf agaasimaha guud ee hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane cabdirashiid maxamuud xasan cabdicasiis aadan mukhtaar la taliyaha gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo arrimaha siyaasadda iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha guud ee hay-adda maareynta masiibooyinka mudane cabdirashiid maxamuud xasan ayaa ka warbixiya gargaarkan noo ahayd waxaan taagannahay garoonka aadan cabdulla cismaan waxaan raraynaa daawo aan ku wadno magaalada laascaanood annagoo ka shaqaynayna annagoo ku shaqaynayna amarkii guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin ayaan maanta waxaan ka ambar bixinaynaa halkan daawo daawadaas oo aan u wadno magaalada laascaanood dadkii dhibkii ay ku soo gaadhay waxaan isku dayi doonnaa isla diyaaraddaas inaan ku soo qaadno dhaawac gaadhaya labaataneeyo ilaa hadda dhaawaca la soo gaadhsiiyey caasimadda waxa uu ku dhow yahay toddobaatan qof oo dhaawaca waxaan ka shaqaynaynaa mar kasta shacabkayaga marxalad kasta ay ku jiraan inaan la shaqayno garmaha iyo waxaa taagan xildhibaan farxiyo iyo xildhibaan buntute xildhibaan sahro agaasimihii waaxda caafimaadka la taliyo sare saaxiibkay buuhoodle oo igula shaqaynaya ilaa saaka ilaa hadda shaqadan aad iyo aad baa saxay u mahadsan tahay tan iyo markii dagaalada ka bilowdeen magaalada laascaanood ayaa waxa ay hadda maareynta masiibooyinka gurmad ballaaran ay u fidisay walaalaha soomaaliyeed ee dhibaatada dagaaladaasi ay ka soo gaareen iyadoo inta badan dadkii qabay dhaawacyada halista ahi ay muqdisho soo gaarsiisay maxamed cabdiraxmaan xasan warbaahinta dalsan
ugu dambeyntiina diyaarad dagaal ayaa ku burburtay gudaha waddankaasi raashiya diyaaraddan dagaal oo nuuceedu yahay suuqooy s u xariijin shan iyo labaatan ayaa maanta burburtay xilli ay diyaaradan ay kasoo laabatay howlgal dagaal hadal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in diyaaradan ay ku degi lahayd garoon diyaaradeed oo ku yaalo gobolka bilgood la yidhaahdo oo afartan kilomitir dhanka waqooyi kaga toosan xuduudda dalka yukrain duliyaha diyaaradda ayaa la sheegay inuu geeriyooday xilli baarshuud uu kaga booday diyaaradda oo dhulka ku dhacday islamarkaasina uu olol xoogan uu ka kacay baaritaano horudhac ah ayaa sheegayo in cilad farsamo sababtay burburka diyaaraddaasi guud ahaan warkii habeen waad kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho akhyaartana dhegeysatahay caawa waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel